kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka maalintii axadda ee lasoo dhaafay howlgal ay fuliyeen hay-adaha ammaanka ee maraykanka ayaa lagu soo xiray lix dhallinyaro ah oo soomaali ah oo loo haysto argagixisannimo iyo inay doonayeen inay ku biiraan ururka isis ee ka taliya qaybo ka mida ciraaq iyo siiriya dacwadoogayaasha federaaliga ah ee dhallinyaradan soo eedeeyey ayaa sheegay in lixdan dhallinyarada ah oo da'doodu ay u dhexayso sagaal iyo toban kow iyo labaatan ay ahaayeen saaxiibo iyo dad isyaqaan afar ka mida waxaa lagu xiray minneabolis gobolka minnesota axaddii lasoo dhaafay halka laba kalena lagu xiray iyagoo ku sugan magaalada san diego gobolka california dacwadoogayaashu waxay intaasi ku dareen in dhallinyaradan uu midba kan kale ku tashkiiliyey inay ku biiraan isis oo ay u safraan syriya islamarkaana qaar ka mida laga hor istaagay hase yeeshee ay isku dayayeen siyaabo kala duwan oo kale inay maraykanka uga baxaan war ka soo baxay xeel ilaalinta gobolka oo la baahiyey oo dhallinyaradan lagu eedeynayay ayaa magaca dhabay laguna sheegay dhallinyaradaasi cumar oo labaatan sano jira maxamed cabdixamiid faarax oo kow iyo labaatan sano jira iyo cadnaan cabdixamiid faarax oo sagaal iyo toban jira oo ay walaali yihiin cabdiraxmaan yaasiin daawuud oo kow iyo labaatan sano jira zakariya yuusuf cabdiraxmaan oo sagaal iyo toban sano jira iyo hanad mustafe muuse oo sagaal iyo toban sano jira qaar ka mid ah waalidiinta iyo ehelada dhalinyaradan oo ay v o edu la hadashay ayaa beeniyey in wiilashooda ay xiriir la lahaayeen argagixisada haddaba arrimahaasi ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb galayaan sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis gobolka minnesota kamaaludiin axmed xasan oo dacas loo yaqaan oo agaasimo ka ah urur xuquuqul insaanka soomaalida ka shaqeeya oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalka maraykanka qadka minnesota ayay sheikha iyo kamaal dacasba ku jiraan qadka taleefonka ee magaalada portland gobolka oregon waxaa isna ku jira ismaaciil jiride warsame oo ka mid ah hormuudka dhalinyarada gobolkaasi kana tirsan jaamacadda gobolkaasi ee oregon state university dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka arrintan argagixisada iyo xagjiriinta caruurta way soo noqnoqotay dhibaato xooganna way ku haysaa soomaalida maraykanka gaar ahaan kuwa gobolka minnesota marka hore aan ku bilowno aragtidiina waxaan siinayaa oon ku horumarayaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilah sala allahu calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbi wasalam ajmaciin waa run in runtii aada lagu hayo arrinkan lagu eedeynaya dadka jaaliyadda soomaalida ee joogto gaar ahaan minnesotana oo badan maraykanka joogta ama canada meel walbaba way jirtaa runtii arrinkaas oo hadda ka hor iyo haddaba iyadoo jaaliyaad kale oo ay jiraan iyagana muslimiinta ah ee iyagana meelaha kale ku nool iyagana ay jiraan dad ka baxay laakiin annaga inaan maqlin inta badan shaqartooda wa waa gartay waxaan siinayaa kamaal baan siinayaa walaal waad mahadsan tahay sheekha iyo iyo ismaaciilna waan salaamayaa dhibaatadan haddii argixisada iyo kubeeristeeda wax ku kooban ma aha soomaalida muslimiinta oo dhan baa waayahan lagu eedeynayaa minnesotana hadee boqolkiiba toddobaatan iyo shan soomaalida maraykanka ku nool marka dhib iyo dheefba halkan ay u badan tahay laakiin dee anigu waxaan dareen khaaskan qaba oo ah soomaalida muslimiinta kale way ka duwan tahay way ka aqoon yar tahay madowgii baa noosii dheer halkan marka waan u jilecsannahay howlahan oo kale in nalooga faa'iidaysto soomaalida waa dad diin jecel kuwa argagixisada iyo hay-adahoodana way u fududahay inay ciyaalkani ka faa'idaystaan kuwa kale dawladda iyaga laftooda howlahan ka macaasha ee ganacsiga ka samaystana waan u fududnahay marka soft target baan yaan unahay baan arrimahan dareensanahay laakiin wax noo khaasa ma ah wa waa gartay ismaaciil baan siinaya jirde portland bismillahi raxmaan raxiim salaamu calaykum waa idin salaamay kulligiin iyo dhegeystayaasha kulli waa run arrintan waa kolleytaba waa arrin aada usoo noqnoqotay sida oo kamaal walaalkeen ka dhawaajiyeyna waa arrin aanan soomaalida gaar u ahayn balse maadaama waxyaalo fara badan oo oo dhinaca bulshada ah aan aan wadanka ugu cusubnahay amase dadka kala soo galootiga ah amase aan badankeen qaarkiin laga yaabay inaysan luqada ama aqoonin amase sharciyada fahamsanayn waxaa furud qofka inuu qalad ku dhaco marka waa nugulnahay marka arrintaas aniga waa arrin aada oo in looga hadlo u baahan oo sidii nuglaantaas looga bixi lahay si loo foojignaan lahay see maxaa la dhahaa dadka dhalinyarada ah wacyigelin loogu sameyn lahay sharciga wax looga bari lahay dadka kulligood ma wada aha dad wada xun oo maxay aheete oo ku wada biiraayo dadka fara badan waxaa laga yaabaa inaysan fahamsanayn dabcan kuwo oo damacsan oo maskaxda laga hadayna way nagu jiraan ayadana taas naftirkeeda inaan la daftirinna waa muhiim oo aanan la dhihin micnaha ma jirto arrintaas maadaama oo aan ognahay dad fara badan oo soomaali ah inay ku dhinteen wadamo kala duwan oo dhalinyaro u badan marka arrintaasna arrin aanan la qarin karin inay tahay oo in lagu qanaco la ogolaado oo isla markaana laga hadlo sideen ku xalinaa ayaa ilaa kuman wa waa gartay aad baad umahadsantihiin aragtidiina sheekh cabdiraxmaan baan ku noqonayaa sheekh cabdiraxmaan waad aragtaa dhalinyarada gobolka ee soomaalida waxaa lagu eedeyn jiray inay aadeen ama tagaan al-shabaab oo ay dabcan ka barbar dagaalamaan marka la fiirina al-shabaab waa dad soomaali ayaa hogaankeeda haysa oo soomaaliya ka dagaalamaan laakiin markan la leeyahay dhalinyaro loo eedeynayo inay isis ku biirayeen ama syria tegayeen ma fikir gaara oo ay raacayaan baa jira mise iyagaa iska goosta inay dalka maraykan ka tagaan oo dhibaatooyin kala halkan ku haysta
bismi illahi raxmaan iraxiim waxaan rabaa insha allahu tacaala arrinkan horta annaga noo gaar ma aha waa caalamkao dhan uu ka jiraa ama yurub ingiriiska canada meel kasta oo muslim joogo dabcan dadaa ku taasursan fikirkan oo qaatay hataa shabaabka soomaaliya waxaa propagandada sameynaya ama ama waa wax guud oo ka dhexeeya xiriirka ka dhexeeya qaacida iyo shabaab ka dhexeeya dhalinyaradana waxaan isleeyahay sababaha ugu wacan ugu horeyso yacni dhalinyaronimada sideeda waa wakti qofka uusan bislayn oo uu ku jiro xilli koritaankiisa uusan saldhigan weli oo uu u nugul yahay inuu go-aan deg dega qaato welina ma xasilna itisaalka caalamiga ah oo isu furan oo maanta internetka hadduu galo meel kasta adduunkan uu kusoo wareegi karo fikir kastana lagu shubi karo marka taasaa sabab u ah waxaan is leeyahay dhalinyarada qaar badana xabsiyada ku jiro qaar badana wareersan oo darooga iyo ku dhaco dhalinyarada had iyo jeer waa meesha aadka aad khatarta oo nin walba uu taarget garayn karo marka waxaa isleeyahay waxaa sabab u ah sababaha dhalinyaronimada iyo caalamkooda isu furan kulligiis oo dhan oo qof walba maaragtay wixii raba lagu shubi karo taasaa isleeyahay sababaha ugu weyn iyo anagoo qaxooti ah runtii waa run oo sharciyada aan aada u garanayn wadankan iyo waxaan isleeyahay lafteed taxadar badan inaan inaan muujinayno wadankan ku cusubnahay iyo sharciyadiisii wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan kamaal baan siinaya kamaaludiin walaal horta barnaamijkan waxay ilata dhibaatadan waxay leedahay sababo kala duwan anikaan u arko mid waa mid aan anagu sababnay soomaali haddaan nahay midna waa mid ay sababeen muxuu ahaa hadda dhibaataan hadda anaga noo khaaska ee maanasood soomaalida xiraan ka hadlayaa mid annagaa sababnay midna waxaan isleehay dawladdaas sababtay dawladdana annagaa ufududeynay inay ka faa'iidaysato maxaa yeelay fikirkan xagjirnimada diinta islaamka lagu xadgudbayo waa fikir muddo dalka soomaaliya laga gadahayay shacabka soomaaliya laga gaday laga dhaadhiciyay soomaalidu inayna boqol kiiba boqol muslim ahayn ay jiraan qaar gaalo ah oo in labada jihaado ay banaan tahay oo la gadahayay muddo soddon sano ka badan jawiga loo diyaariyey inay ciyaalkeenu ay xagjir noqdaan taas anigu eedeeda waxaan saarayaa culummadii sidaas muxuu ahaa ummadda ku baahisay ilaa culummadaas ay ummadda kasoo garbaxaan oo arrintaa ay xaal ka bixiyaanna anigu shaksiyan kullaba kalsoonin baan ku qabi mahayo taas eedhaa waxaan saarayaa culummada fikraddan wahaabi ee xigdisa dalkeena ka gaday ee ilaa haddana gadayso ta kale markii arrintaa dhacday dhalinyaradeenni caqiido qariban oo dhahaysa soomaalidu boqol kiiba boqol muslim ma aha waa lala jihaadi karaa murtadiin baa ka buuxa markii sheekada laga gaday way waxay ufududaysay in laga dhaadhico haye waayahay tallaabadii hala fuliyo gaaladii halala jihaado murtadiinta soomaaliyeed ama murtadiinta kale muslimiinta ahayd halala jihaado oo halagu janno tago in laga dhaadhiciyo oo jawaasiis muslim isaga dhigaysa loo soo diro dawladda usoo dirto oo macnaha tallaabo ficil ah caqiidadii qaribnayd ficil loo bedelo way ufududaatay marka waxaa isleeyahy anugu labada eed waxaan uqaybinayaa wadaadada fikirka gaday uuna fududeeyey ciyaalkeena in la dhaho ku jihaada muslimiin soomaali ama muslimiin suuriyaana ama ciraaqiyiin a dhiigooda inuu banaan yahay ka gaday labada eed baan labasaan uqaybinayaa waxaa intaas sii dheer waalidiintii iyo bulshadii halkan oon isku xirnayn oo dayacaad iyo muxuu ahaa daylaha fara badan baa ummadeena haysata ilaa runta la isu sheego la isu soo fariisto culummadu isu yimaadaan waalidiinta yimaadaan aqoon-yahan ku yimaado lawada xaajoodeyna war maxaa naga qarinay ilmihii maalin walba waa la aruursanaya hadda lix baa la xiray saan anugu ka hora qabo labaatamiya hadda investigation ku socdaa baaritaan ku socdaa minnesota keliya kulligoodna in la xiray u badan tahay arrintu ma sahlana sida loo fudaysanayo way ka adag tahay waa in si dhaba looga doodo looga xaajoodo lakasoo fariisto waa gartay Salaam calaykum.
halka halka waan usoo noqon doonaa een, ismaaciil jirde oo bortland jooga ismaaciil ha anigan maxay ahaatay waxyar xoogaa maxay ahayd walaalkay een, kamaal waxyar aan maxay ahayd arrintaas aan aan ugu yar ra'yi duwanahay ila ma aha arrintan inay tahay keliya arrin ku saabsan diin iyo xagjirnimo dhankaas keliya ka imaanayso waa xagjirnimo iska socoto oo hadda adduunka maxay ahayd waataad aragtay soomaaliya bes ma aha dad waxaad arkaysaa xitaa shalay soo muslimay oonan diin waxba ka garanaynin oo laga yaabo qofka inuusan salaada toosin karin oo beritana wuxuu qarxiy lagu dhahayo marka ma aha wax dheer oo masadoob sana qasab ay tahay inay soo socotay caruurtan maraykan ay ku dhasheen minnesota twitter iyo waxay isticmaalaan instagram wax ma ahan oo dheer ay la leeyihiin waxaa laga yaabaa haddaa weydiisid inaysan shan suura ka saaxiibsanayn marka aniga ilaa ma sheekadan marka waa dad dabcan un taas naftirkeeda ayada khatar ah oo fikraddaas inkastoo aan hadda aan ku eedeynin walaalka inuu asaga dhankaas ka wado laakiinse dad badan oo waxay noqotay haddadan ah, maxaa la dhahaa diinta eedeynteeda waxay noqotay een, industry amase business dhan ganacsi badan oo dad fara badan oo maxay ahayd amase soomaali hore diinta uga tagtay sida ayaal xirsiyo kale amase dad kale oo aananba soomaali ahayn ayaa arrintaas aada u buunbuuniyay marka dadka dhalinyarada naftirkooda markay maqlaan adiga diintaada ayaaba sheegaysa waxaan ayaga naftirkooda dhankaas naftirkeeda ka imaan kartaa way imaan kartaa dabcan oo la dhihi karaa een, een, diintaada ayaa sheegaysa in dadka oo la laayo oo san waaye diin islam meeshaas waxay ku sheegaysaa ma arkin intaasoo masaajid waa tagay muxaadarooyin waa dhegaysanay soomaaliya dadkan kusoo korayaan ku jiraa ma aanan arkin wadaado soomaali ah oo waxaas dhahayo oo meel badan oo meel taagan ah dabcan way jiraan hal iyo labo laakiinse waxaan ideologiga waxay ku saabsan tahay badanaa waa dhalinyaro amase ashkhaas dhinaca society-ga amase bulshada qeybaheeda ugu ugu sii maxay ahayd dhibaatada badan guriga ama waalidkaa ka maqan amase aabahiyaa ka maqan amase xitaa hadduu qofkii oo fiican yahay korka intaa uga jeedna anaga waxaa laga yaabaa ardaygii inuu jaamacaddii ku adkaatay amase dhibaatooyin kale ay ku dhacday amase xitaa hadduu een, amase een, dhibaatooyin maskixiyan ku dhaceen waxaasoo dhan marka intaanan si soya- society-ga ama bulsho ahaan in looga fikiro aa muhiim ah dabcan Waa.
qaybta diinta way ku jirtaa laakiin aniga waxay ila tahay waxay kamid tahay een, waxa waa qayb yar oo oo oo ayna ka imaan karta naftirkeeda dhinacyo kale kala duwan Wa- waa gartay aad baad umahadsan tahay ee, waa kugu soo noqon doonaa sheekh cabdiraxmaan ee, halka dooda ay dhigayaan waad maqlaysaa kamaal iyo iyo ismaaciil bismillaah waxaan jeclahay horta waxaa la yidhahda cudurka haddii aan la garan eh, daawada eh, lama daaweyn karo Eh, fikirkan eh, ah eh, dadka in la gaalaysiiyo ma aha fikir eh, soomaaliya ka yimid asal ahaan wuxuu ka yimid Eh, asal waktigii saxaabadii oo joogto ka yimid oo khawaarijta nimanka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu cabaas iyo saxaabadii nebiga oo joogay gaalaysiiyeen oo ay eh, yidhaahdeen waa gaalo oo muslimiintii laayeen marka mid eedeedii garteeda soomaali keliya loo haysta ma ahe waa fikir khawaarijta weligii soo jiri jira haddana waa jiri doonaa marka eh, shayga meel haddii laga a- meel aadisan jirin haddii laga aado oo qofka uu yidhaahdo eh, qolo uu xoogaa necab yahay oo isagu masalan eh, waxyaala isku diidan yihiin uu la aado fikirkii oo yidhaahdo iyagaa eeda galay sax ma aha Eh, fikirkan waxaa qaba aniga maaragtay wahaabiye fasir haddii la yidhaahdo qofka wahaabiye ma fasiri karaba wahaabiyada waa magac un la maqlo diinta islaamkana eh, as- usuul ay leedahay iyo caqaa'id iyo waxay leedahay eh, kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii ummadda Eh, qofna waa ka qalloocan karaa qofna waa ku toosnaan karaa Eh, dad badanaa eh, gaalaysiinta dad keliya kuma eg dad badanaa muslimiinta gaalaysiiya ama qalloocan Eh, waxay u baahan tahay marka fikirkan saas u jiro in lagu saxo kitaabka iyo sunnada adoon meel kale la aadin oo aanan qof aan eh, masalan waxaa ka dhexeen aan la doonin in la yidhaahdo fikirka eh, muslimiinta gaalaysiinteeda eh, fikirkan takfiirka oo xadiiska ah oo cusub masar uu kasoo bilowday ikhwaan muslimiin nimankii xabsiga ku jiray ayaa eh, yidhi dadkan xabsiga na geliya maxay yihiin halkaasuu kasoo bilowday culimadana waa la dagaalameen waa la radiyey waa laga hadlay Eh, marka waxaan qabaa aniga eh, haddii lala aado meel kale waa gaarkeeda dadka culimmadii bay laynayaan dadkii bay eh, dilayaan oo qof walbay gaalaysiinayaan marka fikirka ase fikir in loola dagaalamo oo la yidhaahdo eh, maxaa lagu gaaloobaa oo qofka muslimka uu ku gaaloobi karaa muxuu muslim ku noqon karaa Eh, soomaali waa gaaloobi karaa hadduu rabo Eh, soomaali kristaanna hadda waaba caddaysanayan oo waa arkaysaan eh, ka hadlayan raadiyaasha marka qof ma jiro soomaali midabkeenaan wada nahay muslimiin ma noqon karna gaalo ma- lama laha laakiin waxay u baahan tahay in la yidhaahdo usuushii islaamka qofkee baa gaal ah qofkee baan gaal ahayn qofkee lala dagaalama qofkee lala dagaalamaya taan waxay ubaahan tahay in cilmi ahaan dadka looga qanciyo cilmi ahaan dhalinyarada looga qanciyo laga daaweeyo sida cabdullahi ibnu cabaas markii nimankii khawaarijta ula hadlay ilaa wuxuu kasoo celiyey intaasoo kun oo kasoo celiyey markuu la dooday marka wax ma daaweyneyso waa sida hadda gaalada qaarkood yani gaalo badana waxay u adeegsanayaan xagdirnimada inay rabaan muslimiinta inay ku darbiyaan oo waxay leeyihin muslimiinta oo dhanba fidnadan waaba diinta islaamka diinta islaamka hala darbiyo oo hala waxeeyo wa waa gartay qofkii marka hadduu saan noqdo waa waa mushkila wa wa waa gartay wa waa gartay aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa inaan su-aal kale ayaan rabaa inaan idin dhex dhigo laakiin marka hore aan maqalno codadka hooyo dhashay laba kamid a wiilasha la eedeeyey iyo gabar la dhalatay mid kamid a wiilasha oo v o a ay wareysatay waxaa iga xihan laba caruur ah maxamed cabdixamiid faarax iyo cadnaan cabdixamiid faarax ilaa iyo hadda wax lagu soo eedeeyo oo ilmaheena lagu soo qabtay oo lagu soo xiray ma naqaano f b i gurigeena dhan soo weerartay kor iyo hoos bay naga soo weerareen ilmihii qaar bay xitaa basoolada iyo odaygii kor bay waxay kaga soo dejiyeen basoolad fadhiga ayayna iskugu kaaya keeneen marka annagana waxay idhahdeen ma haddi kartiin maxamed aaway maxamed maaqaanaan ku idhi cadnaan aaway cadnaan wuhuu daayaan ku idhi ilmo badan oon habariro u ahay iyo walaalkay ee guriga joogay kulligeyna wax iskugu kaaya keeneen fadhiga ninka la yidhaahda cadnaan rme waxay ka soo kaxeeyeen guriga maxamedna looyarkiisa ayaa wuxuu noo sheegay inuu california ku xiran yahay marka nabadgelyadii aan waddankan soo doonanay waxay noqotay argagax dhibaato caruuraheena ina la ugaarsado oo ama ayaga dhexdooda laisku soo adeegsado oo la yidhaahdo midba mid loo soo diro caruuraheena inaan lagu rido wax la yidhaahda cabsi oo kuwa yareeraa guriga noo joogay cabsisho lagu rido oo loo goodiyo maantana la yidhaahdo ama waana la xiraaya ama ciddaasaa la shaqaysiin aniga mana aaminsanayn ciddaas ilmahayga ay la shaqeeyaan magacayga hodan baa la dhahaa guulaad waxaan aaminsanahay in lagu soo xiray xaqdaro iyo wax oo ma aragtay hadda si aan meesha markaan ka akhriyay oo qof been ka sheegtoo sarabgareeye cunugan waa cunug yar oo shaqaysta oo iskuul dhiganayay oo walaalihiis iyo annaga dhanbana wada caawinayay oo hooyadiis caawinayay waxaan oo laga sheegay wiilkeena annaga waxaan ka ognahay ma jirto wax oo ka jira oo run ana ma aha cunugeennana habeen iyo maalin nakuu noo soo hoydaa gurigeenna wuu imaadaa waxaanayta oo laga sheegayo annaga waabuu nagu cusub yahay
waalidiinta iyo ehlada carruurtan waxay ku doodayaan in carruurtooda aysan waxan shaqo ku lahayn oo wax kale ay qaldan yihiin ma qabtaan marka in qaar ka mid a dhalinyaradan la masabadinayo oo abriye ay yihiin oo siyaabo kala duwan maaragtay loo eedeynayo oo arrintan wax kale cid kale oo qaldan oo arrintan dhalinyaradan ku farfiiqaysa oo dowladda maaragtay been ka gadaysa ay jirto waxaan siinayaa kamaal baan siinayaa
waad mahadsan tahay anugu dhallinyaradan lixday hadda la xiray warkooda waxaan maqlay muddo hadda laba bilood meelaha layido laba bilood iyo bar markii ay qaar kamida isku dayeen inay ka duulaan gobolka chicago ama gobolka new york oo ay basaska qaateen waxyar kadib ayaa la ii sheegay waxaa la ii sheegay inay ka tirsanaayeen koox ilaa labaatan iyo shan dan oo saldhigoodu ahaa masaajidka daarulfaaruuq ee bloomington oo nin masri oo la yihahdo amiir mashcal uu muddo dhowr sano ah uu tarbiyeysanahayay timaha uu jari jiray masaajidka dhexdiisa habeen kastoo isniina gurigiisa ku shirin jiray casho u samayn jiray biza u geli jiray muxaadarooyin jihaad iyo iyo iyo iyo iyo in la dagaalamo ku saabsan u jeedin jiray markay qaangaaraan sideed iyo tobanka gaaraanna maxay ahayd ay badigood bixi jireen ninkan hadda ku maqan syria ee baxay la yihahda cabdinuur ee dhalinyarada laleeyahay badi xiriir buu laleeyahay ninkaasay saaxiibo ahaayeen labaatan iyo shantaas iyo isaga ugu firfircoonaa baa laigu yiri labaatan iyo shantii waa qaar baxay oo dhintay qaar hadda layso xabsi ku jiro iyo qaar baaritaan ku socdo ay u qeybsan yihiin marka anigu waxaan aaminsanahay dhalinyaradan waalidiintood dugsiye iyo masaajid bay geysteen diin iyo iimaan bay la raadsadeen laakiin dugsiyadii iyo masaajidii baa mas-uuliyadoodii gabay oo ogolaaday ninka ajnabiga ah ee gaajooska aan ku toonsannahay ee kasoo dagaalamay soomaaliya al-shabaab ka tirsanaan jiray ee masriga ah inuu dhalinyaradii iyo dugsiyadii iyo masaajadii uu ka dhex ugaarsado marka ninkaasana eedad badi saarayaa wa gartay iyo qolihii u ogolaaday ciyaalkan lagu aaminay ee waalidka u geystay inay ninkaas ay u gacangeliyaan wa gartay waxaan rabaa waxaan rabaa waxaa kaloo kugu darayaa walaalow wiilashan gobolada kale lagu leeyahy way ka safrahayaan waxa ay dawladdu hadda bilowday maaha waa si ay xeeladaha isticmaashay kamid tahay haddii canuga ama qofka uusan ka gudbin xuduudaha gobolada oo uusan gobolka u safrin sharciga federaal kuma qabanayo sharciga gobolka unbaa qaban marka waa la diray dawladdaa dirtay f b i da u dirtay inay marna u safraan chicago mar new york haddana california usida oo mxuu ahaa u safraan baasaboorradooda markii waalidka uu ka qaaday f b i da baasaboorra shaygan ina siinayna california noogu imaado ku tiri markay dhaheen lacag ma haysano waxaa lagu yidhi gaarigiina soo qaata california noogu imaada annagaa shan kun iyo shan boqol idinkaga iibinayna gaariga marka meeshan waxaa ka wada shaqeeyeen runtaan aaminsanahay dawladda wakti badan iyo lacag qarash badan gelisay oo dhalinyaradan marin habaabisay anugu eeda badi dawladdan saaray wa waa gartay kamaal hadalka aad sheegaysa iyo xogta aad sheegaysa waa xog weyn oo dabcan warbaahinta iyo inta badan aan la baahin bal xogta xag halka aad ka heshay iyo waxa aad ku taageeraysa inay inay xog jirta tahay xogaha laba weeye mid waan way qoran tahay oo dacwadii dawladda soo ogtay ku jirtaa in ay wiilashan isku dayeen gobollo kale inay ka safraan in waalidkoo baasabooradi ka qaaday in baasaboorro shayga loo ballan qaaday oo layidhi california imaado way qoran tahay warqadda ashtikadii ku taallaa waad akri kartaan midan ah inay ka tirsanaayeen koox xalaqa ah oo labaatan iyo shan ah dhalinyaro saaxiibaday ah oo dugsiga iyo masaajidka luqule baa warka ii sheegtay qaar kamida wiilasha la xirxiray anugu qaraabaan ahayn hadda xabsiga ku jiro marka xogtaas anugu haddi hawlahan waxaan daba socday ilaa laba kun iyo lixdii markii dhalinyaradii uhoreysay ee al-shabaab aatay ilaa hadda cilmibaaris baan ku waday meelaha magaaladeena dhalinyarada laga ugaarsado iyo dadka ugaar waxaasoo dhan waan ka wadaa waana la socdaa mas-uuliyad shaksi aan iska saaray cidna iima xir saaranin marka haddii aad idinka laftigiin wareysataan oo dhex gashaan dhalinyarada iyo meelaha maaragtay laga ugaarso waa ogaan kartaan waa gartay wax adag maaha in xogta la helo aad aad baad umahadsan tahay ismaaciil jirde oo bortland joogaan siinaya ismaaciil
ha aniga maxay ahayd horta kolleytaba ilaahay ayaa wax qof walbaba oo niyadiisa ku jiro aniga ma ma ma ka hadli karo keliya waxaan dhegaystay warbixinta oo officialka ah amase war-saxaafadeedka ay qabteen f b i da iyo iyo iyo xireelaalyaha ninka lugar la dhaho marka sida kolleytaba ku cad warbixintaas wax ay ku eedeeyeen shaksiyan amase dad jooga gudaha minneapolis ma aysan sheegin keliya waxay sheegeen dadkan inay ahaayeen dad ayaga wada xiriirayay laga yaabo inay la xiriireen dad syria joogo marka aniga intaasaan kolley taba aan ka ogaan karaa laakiin arrintan kale oo ah dadkan ma la dabay iyo maxay ahayd waxaan ma lagu qasbay dawladda ma ku qasabtay sida kolley taba iska cad oona la og yahay marka qof dadka qaarkood inaysan aada ula soconin laga yaabaa laakiin dabino fara badan ayaalo maraykankana sharciyan waa arrin laba arrin oo aada isugu dhawaa jirto ee dadka badanaa ku wareersan yihiin mid waxaa la dhahaa entrapment midna waxaa la dhahaa sting operation entrapmentiga waa sharci darro waa illegal lama samayn karo sting operationka waa la ogol yahay ilaa maxay ahaatay booliiska isticmaalo kulliyaa lawada isticmaalaa wax yarayna ku kala duwan yihiin farqiga weyn marka ay ku kala duwan yihiin waxaa waaye entrapmentig ama midaan oo dabinka oo nooca oonan la ogolayn waa midka lagu qasbay qof dembi uusan horay u gali lahayn midan kale laakiin waxaa waaye waa loo sahlay dembi oo gali lahaay marka dawladda waxyaabaha keliya ay hadhowti rabtay maxkamadda inay ka cadayso qolyahan oo oo dembi baarayaasha ah waxa ay ku qasban yihiin inay caddeeyaan waxaa waaye dembiga annaga waa waa u furnay qofka ma ma sameey ma isku dayay hadday tahay su-aasha jawaabta haa oo asaga qofka doontay sida ayadoo bir birta oo lagu dabo dooliga ama jiirka dadka u yaqaano haddii oo la geliyo basal oo marka oo dooli amase jiir soo doonto oo asaga isku daya inuu oo maxaa la dhahaa cuno oo basashaas kadib oo ku dhacdo birta marka waxaa laleeyahay adigaa gardar laakiinse asiga hadduu iska garmaro amase maxay ahayd just because qof amase sababta haddii ay taalay keliya wax oon oon dabinka hadduu yaalay adiga ma dhigi karti dabinka maxaa loo dhigay sababtoo ee wadankan muhiimada koowaad waxaa waaye in la ilaaliyo dadkii ku biiraayo qolyahan lala dagaalamayo marka waa inaa taasna lagu digtoonaada oonan diirada dawladda lagu eedeynin waa shaqo ayaga u yaallo waxaa waaye inaan dadka laga dhalinyarada laga joojiyo arrintaas inaysan ku dhicin aysan dembigaas galin waxay waa wax u yaalla bulshada laakiinse dawladda ma lagu eedeyn karo maxaa dabinyana u dhigteen dabinyo fara badanaa yaallo wayna yaalli doonaan marka taas ha lagu baraarugsanaada aniga dhihi lahaay wa wa wa wa waa mahadsan tahay intiina laga yaabo inay dhegaysiga barnaamijka dib kaga soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maalin kasta oo jimcaha aad ka dhegaysataan tabinteena idaacadeed idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waxaa ka qayb galaya sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota kamaaludiin axmed xasan oo dacas loo yaqaan oo agaasimo ka ah urur xuquuqul insaanka soomaalida ka shaqeeya oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka qadka minnesota ayay shiika iyo kamaal dacas ku jiraan qadka telefonka ee magaalada portland gobolka oregon waxaa ku jira isna ismaaciil jirde warsame oo kamid ah hormuudka dhalinyarada gobolkaasi kana tirsan jaamacadda gobolkaasi ee oregon state university aan dib ugu noqona barnaamijkeena waxaan siinayaa sheekh cabdiraxmaan baan ku hormarayaa culummada aqoon-yahanka waalidiinta iyo dhalinyarada iyo dhammaan bulshada gobolka ku nool doorkii loo baahnaa ma ka qaateen si arrimahan looga hortago dhalinyaradana maaragtay loo ilaaliyo waalidiinta dhalinyaradan laisku xiro door doorka bulshada ay ka qaadataa arrintan gaabis ma yahay
bismillah waxaan dhihi lahaa marka horeysa hose-aashii u horeysay oo ay ah kamaal ay ka hadleen iyo waxaan dhihi lahaa arrinta wiilasha inay beri yihiin ayaa laga yaabaa ilaa haddana waa beri wiilasha ilaa dembiga lagu soo caddeeyo waxaa hadda waa baaritaan dawladyada socdo waxaa ila quman inaanan laga hadlin ilmahaas waxaa dhici karta kulliga inay beri yihiin ilaa hadda waa beri iyaga laakiin waa lagu soo eedeeyey dawladda wasaa'il badan ha isticmaasha iyada laakiin inaynaan hadda dhihin way dembiyay ku jiraan ama dembi kuma jiraan waa beri ilaa la xukmiyo oo maxkamad ay xukunto oo wax walba adraafta la dhegeysto oo kulli marka halkaasaan u joogeynaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa inay beri yihiin insha allahu tacaala tan waalidka iyo culummada fikirkan markuu soo baxay ma laga hadlay waa laga hadlay dalka gudihiisana waa laga hadlay dibadiisana waa laga hadlay shiradaa la qabtay minnesota waxaan waxaan qabanay markii u horreysay oo dhalinyarada shabaab ay aadeen la yiri oo fikirkan lasoo bandhigay muxaadaradan laga qabtay waa ka hadalnay khudbooyinka jimcadaa lagaga hadlay waalidiinta waa la tawciyeeyey runtii wasaa'ilkii dadka wax lagu gaarsiin laha o dhan waa laga hadlay waalidiinta hataa waa waa waa kala hadalnay manaabirtaan kala hadaln waxaan ihi ilmahaada ha u dhiibin gacanta ha u gelinin qof aadan qof aadan garanayn ilmahaada fikirkiisa dadka yani waalidiin waa laga yaabaa qaarkood inay iska gaabiyaan oo qof aan ehel u ahayn ada dugsiya waa la furtay hadda nin walba oo maaragtay kuwa aan ognahay inay gaangi ahaayeen shalay ah qur-aankaan waxba ka aqoonina waxay kuleeyihin qur-aankaan dhigaynaa marka taa waa wa waa la sameeyey awareness waa la sameeyey runtii aada u xoog badan laakiin ade dadkii dad badana laga yaabaa inaysan wax fulinin laakin waxaan leeyahay aniga culummada iyo masaajida iyo anaga masaajidka abubakar xataa talasbaasaan u jarnay raggii fikirka qaarkood wada websaydyada qori jiray oo dhalinyarada maaragtay oo dadka ku gaalima xukmina oo masaajidda qaar ku dagaalamay xataa talas baasaan uga jarnay oo inay masaajidkaas usoo dhawaan karin si dhalinyarada ay safe u noqdaan oo dhalinyarada ay u helaan amaan ilaa heerkaasaan gaarsiina runtii marka waxay la tahay masaajidan hataa hadda la magacaabo bloomington iyo masaajid waxaan ku ognahay sheekh wanaagsanaa joogo oo sheekh weliid idris ayaa joogo runtii dhalinyarada dee meelbaba waa iska geli karaa meel beesheed waxa masaajidda waa open qofka adiga intaad qaadato erida u istaagto ma dhihi kartid itus aidigaada ama ilaa inaad qofka ku ogaata maaha wuxuu qabo laakiin waa in aada looga taxadar masaajidda waa open laakiin inta badan dhalinyaradan banaankaaba lagu recruit gareeya waxa laga yaabaa internetka sida hadda dawladda ay sheegtay internetkaasuu ku xiran yahay ama wuxuu nin tegay oo gudihii ku jiro oo ama syria joogo ama soomaaliya joogo ninkaasaa lasoo hadlaya meesha waa fiican tahay kaalay ma waxaasaa ka socod u leeyahay marka ani waxaan qabaa maaragtay waalidiinta way dadaalayaan laakiin weli waxaan u baahan nahay wixii way socdaan dadaal badanaa u baahan nahay runtii inaan sameyno oo aynaan la kala joojinin culamada gudaha waaba lagu dilay sheekh cabdiqaadir nuur faarax masaajid dhexdiisa lagu toogtay asagoo casar tukanayo culamadii jaamacadda waa lagu dilay qaarkood xamraa lagu dilay qaar badan lagu laayay marka dadkii la dagaalamaya way yani fikirka waa lala dagaalamay aad baa loola dagaalamayaa laakiin haddana waa jihaas xoog badan oo de isku xiran oo eejasadiisa iclaamka iska leh wa wa waa gartay aad aad baad umahadsantaha waa kugu soo noqon doonaa n kamaal baan siinaya kamaal aragtidaada adiga n bulshada gobolka inay arrintan u istaagtay oo eh, si dhaba ay ula dagaalantay in kale
walaalow eh, waan ugu mahadnaqayaa sheekh cabdiraxmaan eh, waan ogahay inay dadaal sameeyeen muddo ah eh, ay dhalinyaradii fikirkan u ololeyn jirtay masaajidka ay ka mamnuuceen abubakar waa ka warqabaa waanan inu ku mahadsan yihiin laakiin ma aaminsani jaaliyad ahaan reer minnesota haddaan nahay inaan arrintan xilkii naga saarna aan gudanay ilaa hadda shir arrintan u khaasa oo magaalada lagu qabtay oo lagaga xaajooday guddi rasmi oo joogta oo hawshan soomaalida ka shaqeeya dhibaatadan xal u raagin lama samaynin marka waxaan ka codsanayaa sheekh cabdiraxmaan maanta in uu asaga hoggaanka qaato maadaama masaajidkii soomaalida ugu weynaa asaga uu sheekh ka yahay oo culummadii magaalada uu muxuu ugu sarsaraysay uu ku jiro inuu isugu yeero jaaliyadda shir la qabto oo culummadii loo yeero aqoonyahankii loo yeero dhakhaatiirtii loo yeero waalidiintii loo yeero hay-adihii communitiga loo yeero la sameeyo guddi rasmi ah oo soomaaliyeed oo joogto ah oo barnaamijkan ka hortagiisa ka shaqeeya haddaan annaga ka shaqeynin dad kalea ka shaqeysanaya marka waan ka gaaminaysaan dareensanahay waktigii arrintaas wax laga qaban lahaana waa la waa lasoo dhaafay laakiin waxay la tahay in si dhaqsa ah lasaga yimaado oo guddi loo saaro arrintaas anigu aan soo jeedinay wa waa gartay aad baad umahadsan tahay Eh, ismaaciil baan siinaya ismaaciil adi aragtidaada eh, kolley gobolka eh, Por- gobolka oregon magaalada portland baad ku nooshahay Eh, dabcan dhalinyaradan eh, eh, soomaalida ah ee meelaha kala tegaya ee la eh, ma aha minnesota oo keliya meelo kalena way ka jiraan minnesotaba ha ugu badnaatee marka ma qabtaa bulshada soomaalida ee maraykanka ku nool haddaan sidaa u dhigno inay ka gaabisay in arrimaha dhalinyaradan la askaraynaya ama ay argagixisadu ka faa'iidaysanayso wax laga qabto
Ah, maxaa la dhaha- aniga waxay ila tahay kolleytaba sida ila muuqato arrintaas soomaalida haddaan nahay haddii ar- dadkeeni dhallinyaradeeni oo- oo mustaqbalkii noo ahay haddii qaarkood oo in badan la la wadaayo micnaha arrintaas meesha way ku jirtaa inaan gaabinay marka odeesna hal qof keliya lama saarayo ama hal group amase wadaadada lama dhaxayo amase sida kale een, laakiin waa arrin kulligeena wada haysta waalidiinta bes ma uu ah gaar marka laakiinse sida aniga ila tahay dhibka ugu weyn waxa uu ka jiraa waxaa waaya internet marka waa in la fahmaa meesha ugu weyn oo dhibaatada ka socoto dhibaatadan haddaa la fiiriyey aniga kolley waxaa ii soo baxday shaksiyan dhibka ugu weyn oo internetka yahay sidaas awgeed aniga iyo dad fara badan oon aqaano oo dhalinyaro u badan amase maxaa la dhahaa xitaa waalidiin ah waxay bilaabeen inay bilaabaan dadaalka inay internetka arrintaas uga hortagaan oo aan is- isku dayno in aan arrintaa meesha dhibka ka socdo aan aan aan hoosta ugu hooseysa aan ka bilaabno marka hadda aniga waxay ila tahay qeybtaas inaa xooga la saaro oo een, dabcan een, masaajidada iyo meelaha kale iyo xa- meelaha laisugu yimaado inay ka socoto oo halka oo dhinac wado amase dhankan ninka een, maxay ahayd dadka oo oo oo- ama dawladda oo oo dhankeeda ka socoto in lala shaqeeyo oo si fiican laysaga wada kaashto waa loo baahan yahay laakiin meesha ugu weyn oo xitaa dawladda ay u taagla'dahay oo adduunyada dhan loo taagla'yahay ama soomaaliya meel kasta ha ahaato waa internetka wa- waa gartay aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa sheekh cabdiraxmaan baan eh, siinaya sheekh cabdiraxmaan eh, arrintan culays fara badan bay dabcan ku haysaa bulshada gobolka eh, dhibaato fara badan bay soomaalida markii horena kasoo carartay dagaalada sokeeye iyo dhibaatooyinka wadankooda halkii ay nabadda usoo raadsadeenna dhibaatadan kale ay kaga dabay eh, eh, kooxaha xag jirka kaga daba yimaadeen oo eh, caruurtii ay maaragtay marin habaabinayaan Eh, xalka maxaad u aragtaa maxaa xal noqon karay kula tahay eh, talada uu kusoo jeedinayay eh, en- en- en kamaalna waad maqlaysa Eh, waxay la tahay xalka eh, waxaa eh, horta wixii waa fikir jiro fikirkana eh, waxaa lagu daaweeyaa fikir in la- in laga qanciyo eh, ilmihii inuusan waxaan sax ahayn Eh, boqolaal arday aa joogto masaajid wax ku barata oo dhalinyaro ah eh, oo ka qanacsan waxa kan inay yihiin eh, waxa aan diin ahayn inuu yihiin oo aan jihaad ahayn dad badan ase waxaana ka qanciyay culimmada ka qancisay oo diin ahaan wixii u taxliiliyo uga qanciyey marka ani waxaan yani xalku horta marka u horeysa dadka in la daaweeyo dadka in la ninka isqarxinayo oo minada isku xirayo oo isagiina isdilayo dadkana suuqa joogo laynayo ninka waxbuu aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay inuu janno ku galayo waxa kan waana laga dhaadhiciyay wuxuu u baahan yahay in laga daaweeyo oo fikirkii eh, laga eh, fikir ahaan looga daaweeyo oo diin ahaan looga daaweeyo taasuu u baahan yahay daawada ugu weyn xalka ugu weyn waa taa waxaan qabaa welina hadda effortiga waa iska xadadan yahay waa la geliyay dadaal badan laakiin dadaalkaa dadaal kasii badan ay u baahan tahay oo oo oo dadka lagu wacyigeliyo Eh, ama gudaha soomaaliya ha noqoto ama halkanba ha noqote in dadka yani loo sharxo oo diin ahaan loogu sharxo arintaasaan qabaa tan kale waalidka inay tawci- inay inay baraarugsan yihiin ilmahaada ha u dhiibin qof aadan ogeyn ilmaha waa innocent waa ilma a qalbigooda xaashi iska yahay wax marka wixii lagu shubo unbaa a- a- ku qormayo marka waalidiintana inay baraarugaan oo ilmahoodii ay controolaan wadanka maraykanka ilmaha hadduusan qaangaar ahayn la- waxba uma sheegin nin wax u sheegi kara ma jiro isagoon waalidka permission u samaynin qof wax u sheegi kara ma laha yani waa la ogyahay eh, in ilmuhu ay khatar u yihiin haddii wax loo sheego inay wixii iska qaadanayaan marka waalidiintan inay ilmahoodii ay gacanta ku hayaan oo u geystaan dadka tarbiye fiican oo miisaaman oo tarbiyeyna inay u geystaan oo aysan noqon ama macalin hebel ree hebel oo xagga joogo ama waxba aan lagu af been loo- loo- loo sheegin oo ilmihiisi uusan gacanta u gelin qof bari yani dhibaato u geysanayo waa gartay marka taa waalidka iyo eh, wixii kaloo dee dawlad anaga waa naga weyn tahay dawlad laakiin jaaliyad waxaa rabnaa inay ku baraarugaan oo fikirkii la dagaalamaan insha allahu tacala waa waa gartay aad baad umahadsan tahay Eh, kamaal aan adigu maxaad u aragtaa halka anigoo saan kuu sheegay in jaaliyaddu ay shir degdega ka qabsato arrintan la isugu yimaado la isugu habarwacdo guddi joogto oo arrintan la tacaalo ilaa xalka maaragta ay ka dhamaato arrintanna loo sameeyo guddigaana masaajida iyo dugsiyada iyo aqoon-yahankaba iska kaashadaan baan anigu soo jeedinayaa shirkaasna in si dhaqsa loo wa- qabto oo jaaliyadda loo yeero oo la yidhaahdo warkikanaan haysan muddana wuuna haystay wuuna nagu sii socdaa wuuna sii ballaaramayaa eh seen u xalinaa dawladda de anagu inta ka badan isku haleyn karno inaan isxilqaano oo aan is abaabulno yaalo quman oo guddi joogto ah oo arrintan xal u raadiyo oo ah- muxuu ahaa cilaajiyo loo sameeya la quman
Eh, eh, ismaaciil eh, waad maqlaysaa Ah, qaybta aniga la dhahayo maxaa la dhahaa een, een, shirarka amase dood cilmiyeedyada amase een, een, een, een, ho- een, eh, dad inay du- bulshadayna ay ay xil gooni ay iska saarto arrintaas waa arrin saxsan laakiinse marar badan waxaan arkay shirar fara badan aan arkay oo hadda ugu dambeeyay midkii white house lagu qabtay badan inay shirarka aysan u badnayn shirar ajendahooda uu yahay in la xal helo oo aa u malaysid arrin dhacday oo markaas taagan oo oo la rabo in markaas la dhaho wax waxaanaan si u sameynaa dadka leesugu keenayna meesha aysan marar badan aysan ahayn dad ehelo leh Ah, waxaa ka- waxyaabahaas waxaa kamid ah arrintan maadaama horta ay aniga saan ku qanacsanahay ee internetka badanaa ka socoto ma aha marka minnesota arrin u gaar ah kiiska waxaan xasuustaa ugu horreeyay oo qof soomaali ah oo maraykanka wuxuu ku qarxinaa la dhahay inay ka dhacdo portland magaaladaas aniga waa joogay hal qof amase hal community masaajidka waa iskula tukan jirna wiilkaas hal qof oo la hadlaayo maan arkin marka aniga ila ma aha walaa ama qof fiican u dhiib ama qof xun u dhiib ma aha maku koobnay arrinta intaas maku koobnaanayso marka waalidka waxa in laga hadlo u baahan in bulshada inay ka hadasho oo ko- shirarka hadda la sheegay oo walaalkeen kamaal ka dhawaajiyey amase dad kale ha keenaan laakiinse in shirka ajendihiisa oo uusan ahayn shir laysku blame gareeyo amase maxay ahayd laysku eedeeyo oo la dhaho kuwaana ka mas-uule kuwaana ka mas-uule ay noqoto meel laysku arko fikrado kala duwan laysugu keeno laga doodo arrintaas saas looga guungaaro awgeed saasaa xalka ugu weyn ila jira qof walba waalid ahne waa inuu ilmihiisa la hadlo oo si daaragta ila ula hadlo uuna ka war haayo oo dadkoo la socdana og yahay internetkana inuu noocyada kala duwan oo social media u isticmaalo oo og yahay dhaqaale ahaan cunugaas waxa soo gala oo og yahay meeshuu ku bixiyo oo og yahay ousan keliya oon cuntada caloosha loo buuxinin oo la dhihin soco waa in waalidka ay ka war haayaan ciyaalka tallaab kasta uu sheegi karo daqiiqadaas meeshuu joogo hadduusan ogeyn uu qiyaasi karo sababtoo eh waxaa waaye hadda saaxiibadiis way ogyihiin saaxiibadiis internetkaasay kala socdaan marka adiga waalidka kama liidatid saaxiibaha adaa cunugan dhalay adigaa wadanka keentay amase ku dhashay wuxa uu saaxiibkiis samaynayo ogaaw waalidiin fara badan waxaa arkay waxay weydiinayaan saaxiibkay wacayaan hebel ma aragtay leeyihiin saaxiibkaasa uga waroon sababtana waxaa keenaysa social mediahaas uusan la soconin amase waalidiin fara badan waxaan arkay dhaha ilmahayga maba isticmaalaan maba u ogoliba marka waxaa waaye hoosay ka isticmaalaan dabcan ma ka warhayo waalidkii marka aniga waalidka waxaan dhihi lahaa soomaalida in loo furabo social media maxaa la dhahaa tababar oo ku saabsan waxa ka socdo iyo sida loola dhaqmo kaas in laga bilaabo maadaama dhibka ugu weyn oo meeshaas yahay Eh, eh, aad aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiin Eh, sheekh cabdiraxmaan eh, kamaal eh, kamaaludiin iyo weliba ismaaciil jirde dhammaantiin waan idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa mahadsantahay dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo ay ka qayb galayeen sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee minnesota kamaaludiin axmed xasan oo dacas loo yaqaan oo agaasimo ka ah urur xuquuqul insaanka soomaalida ka shaqeeya oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo labadeeduba ku jiray qadka taleefanka ee magaalada minneapolis qadka taleefanka ee magaalada portland gobolka oregon waxaa isna barnaamijka uga qayb qaadanayey ismaaciil jirde warsame oo ka mid ah hormuudka dhallinyarada gobolkaasi kana tirsan jaamacadda gobolkaasi ee oregon state university intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno dhammaanteen waa maxamed colaar xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo